Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa lagu soo gabagabeeyay aqoon isweydaarsi ku saabsan dib u heshiisiinta iyo ka shaqaynta dowlad wanaagga. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyaro ka kala socday maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland. Cabdicasiis Cabdulaahi Shir oo ka mid ah dadka soo qabanqaabiyay aqoon isweydaarsiga ayaa ka warramaya ujeedka loo qabtay.
State Building and Reconciliation Support Program Soomaaliya maxaana loo dhan yahay Inklusive Soomaaliya waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo nabadda gobolka gobolka mudug dib u heshiisiinta wada noolaanshaha qabaa'ilka walaalaha ah abiy sir wadaagga ah ee ku wada nool gobolka mudug ujeedka ugu weyn maanta seminaarkan aan u qabanayno waxaa weeye in la helo Soomaaliya nabad ah gaar ahaan gobolka mudug oo Soomaaliya ka tirsan oo nabad ah xasiloon wadajir ku nool bulsho isku xiran dhinac walba haddii ahaan lahayd dhinaca ganacsiga horumarka siyaasadda bulsho si wadajir ah uga qayb gasha dowlad dhiska dalkeena soomaaliya la shaqaynta maamulada heer galmudug iyo puntland gaar ahaan gaalkacyo north iyo south in macnaha lala shaqeeyo maamulada ka jira biliiska lala shaqeeyo laamaha amniga lala shaqeeyo qaar ka mid a dhalinyaradii ka qayb gashay aqoon isweydaarsiga ayaa ka warramaya waxyaabaha ay ka faadeen
horta wax badan baan ka faa'iidnay oo moogta cilmigu haba yaraada ha weynaada waa waxaa moogta qofku u baahan yahay inuu istiyaadsado wax badan baan ka faa'iidnay haddaan nahay ka dhalinyaro ahaan khilaafyadii de gobolkeen saad ogteen khilaafyadu joogtay ku noqdeen anagu qeyb weyn baan ka nahay haddaan nahay dhalinyaradii in maarata khilaafaadka qeyb ah ka noqono cilmi badanna waa ka siyaad soomaaliya loo dhan yahay oo maaragtay sidoo kalena xoogga lagu saarayey dowlad dhiska iyo dib u heshiisiinta xoogga lagu saarayey laba maalin buu trainingkan noo socday labada maalin maalin waxaa lagu qabanayey gaalkacyo puntland maalinna waxaa lagu qabanayey gaalkacyo galmudug labada maalin waxaa la isweydaarsaday konton dhalinyaraa buu udhexeeyey waxaa la isweydaarsaday aqoon isweydaarsi baa la isweydaarsaday la xiriira dowlad dhiska iyo maaragtay nabadda soomaaliya loo dhan yahay brogramkan waxaa si fiican xoogga loogu saarayey isdhexgalka dhalinyarada in dhalinyaradu abuuraan fikrado wax ko-ool ah oo la xidhiiro nabad dhiska iyo dowlad wanaagga waxaa ka soo baxay wax weyn baa ka soo baxay waxaan isbaranay dhalinyaro badan oo ka kala yimid gaalkacyo dhinacyadeeda waxaa la soo saaray qodobo muhiima waxaan ka faa'iidnay wax ku-ool la xidhiiro dowlad dhiska iyo iyo iyo nabadda sida khilaafaadka loo loo xaliyo sida ay dhalinyaradu u wajihi karaan meelaha maaragtay colaaduhu ka jiraan aqoon iswaarsigan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii loogu wada shaqayn lahaa amniga iyo dowlad wanaagga labada maamul goboleedyada galmudug iyo puntland